waan daawaday xalqada koobiy tobnaad sa'maa yaxkumuuna runtii aad baan ula yaabay hadallada xalaqaadka soo socday hadalka iigu cajiibka badnaa oo aan kala kulmo kooxdan xukuumadda riddada aan kala kulmo waa hadalka iigu cuslaa oon runtii aan arko shucuurka iiga baxayna waxa weeyaan horta awalan diinta islaamka iyo shareecada islaamka ninkan macrifo umaba lahaba taariikhdeedana ma garanayo waxay soo martay nin og ma aha ilaa iyo maanta kow ta labaad diinta islaamka waxa ay gasho ama ay guddo ummadda caalamka waxay ku soo kordhisay meeshay timid iyo waxay ku kordhisay nin aqoon u leh ma ah xaaladdan hadda caalamka aan ku noolnahay meelihii shareecada ilaahay markii dib muslimiintu madax u soo qaadeen shareecada ilaahay inay tadbiiqiyaan u soo kaceen iyagoo mujaahidiintu hogaaminayaan meelihii shareecada ilaahay lagu dhaqayeyna wixii wanaag ee ka muuqdayna waa nin ka indhatiran ka dhegatiran wey waxaa iga soo baxay ninkan iyo raggiisaba oo ku dhex jira hadalkuu sheekheenna sheekh maxamed axmed roble boqolsoon oo uu soo qaatay oo uu tilmaan cajiib ah uu qur'aanku u soo deliishaday ee uu leeyahay ulaa'ika aladiina ishtarawuu adalaalata biاlhuda famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin aayaddaas sheekheenna uu soo qaatay sida ay mutaabiq ay ugu tahay ayaa ii caddaatay aayadda weliba qaybteeda dambe limaadaa buu yidhi sababta aynan u liibaanaynin oysan tijaaradood u guulaysanaynin weligeedii maxay tahay sababtiibuu haddana qur'aan ka soo saaray sheekh maxamed axmed roble raximah llahu raxmatan waasica qaala tacaala summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuuna waa dad qalbiga ka qafilan afka xaqa ayna ku sheegaynin indhaha xaqa ayna ku arkaynin wada qafilan wey iyagoo dhan sidii ukunta oo kale waxa uu ninkan iyo raggiisaba ninkana si gaara isu dultaagaynaaye ragga kale naftooda in sidaa laysu dultaago mudan yihiina waxyaaba iiga muuqda waxaa ka mid ah hadallada uu yidhi awalan xugun buu riday oo wuxuu leeyahay soomaali kulligeed waa wada muslimiin kulligood waa wada dhahaan muslimiin baan nahay kanaan nahay waxaa xalaqadan ninkan hadalladiisa iiga muuqday wuxuu yidhi jaziirat alcarab waa dhulka hadda sacuudiga magacaa loogu magac dara lakin waa jaziirat alislaam waa meesha nebiyulahi maxamed sal ilahi uu ka soo saaray bayna almaka wamadiina islaamkii nebiyulaahi maxamed ilahay uu ka soo saaray kun afar boqol oo sano shareecada ilaahay ay soo jirtay ayuu dadkii qaldayaa markaasuu wuxuu leeyahy waxay u tartay lama arko maxaynan u tarin waa wax in la zultaaga mudan nebiyulaahi maxamed sal sl markuu imanayey dadku siday ahaayeen xaaladay ku noolaayeen markii nebiyulaahi maxamed uu yimid ilaa uu ilaahay ka oofsanayey jiilkii uu ka tegey intaa ma la gaarin nebiyulaahi maxamedoo nool muxuu ka beddelay caalamka meeshaasi goobtaasi uu ka beddelay jaahiliyay ku noolaayeen dhagxaan bay caabudayeen timirtay gacanta ku wadaan bay caabudayeen ilaah hadduu ku roon yahay waxay ahaayeen dad dhexdooda is cuna qabiilba qabiilka kale cuna ayay ahaayeen islaamkaa walaaleeyey tawxiid buu u keenay midnimuu ka dhex abuuray hodantina may gaareen iyagoo fuqara ahaa oo shaam iyo yeman hunguri ka doonan jiray oo ilaahay uu ku mana sheegtay qur-aanka dhexdiisa waxay ahaayeen kuwo dhexdooda kala qaybsan oo ruum iyo furs labadii dowladood adduunka ugu waaweynaa kala haysta lagu adeegto ayay ahaayeenoo kala qaybsan islaamka markuu yimidna wuxuu ku mideeyey qiyaada mid ah ayuu ku mideeyey ilaahay wuxuu sabab ugu dhigay in dowlad ka dhalato nebiyulaahi maxamed oo nool labadii dowladood caalamka hoggaaminayeyna iyagoo indhahooda ku arkaya ay ilaahay subxana wa tacala sababtooda ku jebiyey khilaafa islaamiya dhalatay nebiyulahi maxamed markuu geeriyooday kadib caalamkii o dhan bay islaamkii ku soo dabaaleen saxaabada midkoodoo hadlaya wuxuu leeyahay nebiyulaahi maxamed baa na soo diray wuxuu noo soo diray linukhrija annaasa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati rabbi alcibaad inay dadku is-andoonsadaan inaan in laga saaro oon ka saarno allah subxaana wa tacala keligii aan addoommo u noqon wa min jawri aladyaan ilaa cadli alislaam sidaasay ahaayeen caalamka oo dhan bay wanaag iyo nuur ku soo kordhiyeen gaaladii xilligaas joogtay baa dareentay gaaladii baa wax ka qortay marka ninkani waa nin xilligaas islaamka markuu yimid waxqabadka uu bulshada u qabtay aan waxba ka ogeyn wey hadda u imow oo uu leeyahay markaan u soo noqonno soomaaliyana waxay u taraysa ma jirto wuu jasminayaa go'aan adag buu ka soo saaraya waa nimaan ka warqabin weeye shareecada ilaahay tasaale ka soo qabo xilligii maxkamadaha lixdii bilood caalamkao dhan baa arkay gaaloo dhan baa aragtay muslimiintii baa arkay soomaali kala qoqobnayd baa ku midowday lixdaa bilood cadaalad baa dhacday waa wax la ogyahay hadda oo wilaayaadka islaamiga mujaahidiintu ay maamulaanna maxaa dhacay hadda waxaa dhacay oo uu ka indhala'yahay waxa weeyaan shirkigii baa la tirtiray tawxiidkii baa ummadda lagu dhex faafiyey qabiil qabiil baa lisu leynayay oo cadowgaa isku diray waa la mideeyeyoo taxta raayat tawxiid baa lagu mideeyey cadaalxumaa dhexdooda ka jirtay shareecada iyo maxaakimta islaamiga cadaalad cadowgiibaa inta laga soo tago iyagiibaa qiray ay cadaaladooda soo raadsanayaan amni xumaa ka jirtay oo dadku iscunayeen kufsiga iyo dhaca iyo dilka iyo boobka iyo xadid walaa xaraj ayay ahayd islaamkii markii ummaddii lagu tadbiiqiyeyna amni iyo nabadgelyay heleen akhlaaqdii wanaagsanayd baa ummaddii ku dhex faaftay dadkii o dhan waxay noqdeen almuslimu akhulmuslimi dadkii o dhan waxay noqdeen inama almu'minuuna ikhwa waxaasoo dhan inuu ninkan ka indhala'yahay ayaa iiga soo baxday intaa kadib sheekha wuxuu ka hadlayaa shareecada iyo waxa ay ka qabta hadalkii cali saciid waa dad ilaahay hadduu kuu roon yahay ilaahay qur'aankiisa uu ka sheekeeyey inay yihiin awalan horta munaafiqiin inay yihiin dadka noocaas ah gaaladii markay u tagaanna gaalnimadii bay ku waafaqayaan way soo xambaarayaan muslimiintii mujtamaci muslimka markay u yimaadaanna waxa weeyaan muslimiin bay isaga dhigayaan wa hum almunaafiquuna wey hadalladay ku hadlayaan waxay tusinaysaa inay yihiin dad aan iimaan lahayn tusaale xalaqadan way ku jirtaa allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay wayaquuluuna aamanaa biاllaahi wa birasuuli wa aطacnaa allah iyo rasuulkiisii baan rumaynay waan u hoggaansannay intaa markay dhahaan halkaa ku joojin mayaan uma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik markaa kadibna way jeesanayaan sidii uma tadbiiqinayaan hadalkaa ka dhab ma ah markaasaa allah wuxuu yidhi wamaa ulaa'ika bilmu'miniina waa dadaan iimaan lahayn fii suurati nisaana aayad kale ilaahay wuxuu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna iimaankii baa loo diiday kuwa noocaas ah oo islaamkaoo dhanba ka leexanayoo inkirsan islaamka qiimihiisa aan garanaynin xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum ilaa wixii dhexdooda ma arkaysaa ay isku maandhaafaan xataa ay ilaahay diinkiisa ay u xukuntamaan markuu xukunkii shareecadii ilaahay ay dhacdana uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta xukunkii shareecadu ay riday kadibna aynan dareen ka qaadin oo waysallimuu tasliima taa waxay ku tusaysaa inay dadkani yihiin dhaalimiin ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku sheegaya fii suurati اnuur allah wuxuu leeyahay bal ulaa'ika hum aalimuun weliba waxaa ka horeeyey inay qalbiga ka jiran yihiin dadka noocana allah wuxuu leeyahay fii quluubihim maradun am irtaabuu quluubtooda inay jiran tahay oy cudur qabto oo nifaaq uu ka buuxo gaalnimo ay ka buuxdo islaam nacayb uu ka buuxo ayuu carabkooda soo tufaya soo ma jeedid allah subxana wa tacala wuxuu leey qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim carada ay qabaan islaamka ay u qabaan afkooday ka soo muuqatay soo ma jeedid islaamka waxba ma tarayo islaamku wuxuu soomaaliya u qabanaya lama arko islaamku sidaas markay leeyihiin caradaasi carabkooda ka soo muuqanaysa bal ilaahay wuxuu noo sheegay intaas carabka ka soo dhaadhacaya ma ahee wamaa tukhfii suduuruhum akbar laabtooda waxa ku dhex jira ayaa ka weyn dadkani markaasuu ilaahay ku soo gebagabeeyey bal ulaa'ika hum aلظaalimuun inay dhaalimiin yihiin ayuu ilaahay noo sheegay aayad kale isla suuratu nuur ku jirta qaybteeda dambe fii suurati nuur allah wuxuu leeyahay markuu ka soo sheekeeyey kadib waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum ulfaasiquun haddana dad daacada ilaahay ka baxay faasiqiin ah inay yihiin buu ilaahay aayaddaa ku sheegayaa soo ma jeedid ilahay saasuu subxaana wa tacaala noogu tilmaamaya waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala inoo sheegaya sharciga ilaahay iyo diinka ilahay kitaabka ilaahay inta yaalla inaysan rabin oo ay gaalo rabaan hadalladoodan way ka muuqataa ilahi wuxuu leeyahay alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablika waxay sheeganayaan inay rumeeyaan kitaabka alle sunaa nabigaan rumaysannahay muslimiin baan nahay soo ma dhahaan saasaan nahay dastuurka sharcigaa loo diinta ilahay baa loo bandhigaya lagu salaynaya waxaasoo dhan ummaddaa lagu qaldaya laakiin ilahay wuxuu leey yuriiduuna an yataxaakamu ilى الطaaguut dowladday rabaan inay dhisaan waa mid waafaqsan reer galbeedka dowladdooda qaabkay u maamulayaan waa tan cabdulaahi ee ma arkaysaa armaajo uu ka sheegay hadalka ugu horreeyey ee xalaqada ay ku jirtay armaajo uu ka sheegay weeyaan dayib midkii kaloo la weyddiiyo kan saaxiibkiisa ahaana markii uu la yidhi maxaan ku idhahda isagii baa isweyddiinaya diin ma ku dhaqmaynaa soomaalima suurtagal baa anigu ay wilsayno anigu waxaan leeyahay maya waa isku biyey meel bay ka soo wada cabeen soo ma jeedid meel bay ka soo wada cabeen waa dad sidaa loo soo anqariyey oo lasoo tusay weeye saaxiibkiisana waa ku waafaqay waa ku raacsanay buu anigu saaxiibkayga faysal saasuu leeyay waa dad gaalnimada cabsan weliba ninkan faysalka markuu hadlay wejigiisa waxaa ka muuqda nacaybka uu islaamka u qabo waxyaabahan ka akhri ee arke ay ka mid tahay wey karaahiyada iyo nacaybka wejigiisa ay ka muuqato taasna waa ay iiga muuqatay baaraka allahu fiikum waayihii ugu dambeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada lama gabanaynin mabaadi'da ay aaminsan yihiin ee diinta islaamka ka dhanka ah haddaba sheekh abuumuslim ayaa waxa uu ka hadlay waxa keenaya dhiiranaantaasi waxa weeyaan gaalada waxay istustay inay soo diyaarisay horta waxay ka shaqaysay markay khilaafadii riday dowladihii muslimiinta ay qabsatay dimuqraadiyada ay ku fard yeeshay ee qaanuunkii wadciga ay- ay ku fard yeeshay oo dusha ka saartay rag iyagu ay diyaarsadeen dalka gudihiisa ku diyaariyeen amase dibadda ha ku diyaariyeene ay keeneen qaxootiyadan xataa la baxayay oo dalka qaxootiyaa la baxaya loo furay iyagoo dad waddamadooda ay dhooban yihiin dad fuqara ah qaarkood deymo badan lagu leeyahay ayaa dadkan loo ogolaanaya inay waddamadooda galaan sababtu waa maxay waxaa la rabaa inay soo xambaaraan mabaadi'daasi dhaqankaas ay soo xambaaraan ficlan wayna dhacday markay soo noqdeenna waa tan kuwan ay la yimid marka waa dad la soo barbaariyey oo xilligii waxay u arkayeen gaalada aynan la gaban lahayn waxay ka rabaan dadkan aynan la gaban lahayn oo ay bannaanka soo dhigi lahaayeen oo ay risaaladooda iyo mabda'ooda ay bannaanka soo dhigi lahaayeen waana ay ka muuqataa weeyaan oo hadalladoodii ayaa ka muuqata matalan wuxuu leeyahay ninkan eh, ka dhex- ku dhex jiray hadallada een, waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay al-shabaab waxay rabaan shareeco olo fiirso annaguna waxaan rabnaa buu leeyahay nidaam dowladeed oo annaga aanu isku camcaminay soo dhodhoobnay isku xirxirnay labada kala duwan marka sidaa daraaddeed waa inaan ku qancinaa buu leeyahay shabaab oo aan kan wada qaadanna kooxdani waxa weeyaan xilligan inay isa soo bandhigaan waxa keenaya waxa weeyaan waa dad duruustii la soo siiyey inay waaqican camaliyan u sameeyaan waxna tusaa la leeyahy waxna tus ayaa la leeyahy waa tan armaajo uu hadlayo ee uu leeyahay annagu ee, waxa weeyaan dhaqaalahay waxaan soo helayno sida ay iyagu rabaan inaan yeelno sidaasaan wax ku heli karnaa buu leeyahy soo ma jeedid saasuu leeyahy cabdishakuur murtadkan weyn isaga wuxuu leeyay nidaamkaasi oo islaamnimadu ay wataan al-shabaab iyo ay wataan waa mar hore taariikhda laga soo gudbay weeyaan buu leeyahay oo laga soo gudbay sidaasay u arkaan Eh, imaam maalik wuxuu leeyay lan yaslix aakhir hadi الumma ummaddan aakhirkeeda hagaagi maayo ilaa wixii awalkeeda ay ku hagaagtay nebiyullahi moxamed sal alla alay wasalam oo ummaddan nebiyullaahi moxamedna markuu geeriyoonayey hadalladuu dardaarmay waxaa ka mid ah siddeetan iyo saddex maalmood geeridiisa markay ka dhiman tahay ilaahay wuxuu ku soo dejeertay alyowma akmaltu lakum diinakum diinka ilahay inuu dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadii ilahay inugu taam yeelay wa radiitu lakum islaama diinan islaamnimadii ilahay raalli ka noqday kow sakraadka markuu ahaana wuxuu yidhi nebi moxamed sal ll slam taraktu maa in tamasaktum bihima lan tadiluu bacdi abada laba shay baan dhexdiina idinkaga tegey oo haddaad qabsataan weligiina aydan habaabaynin kitaab allahi wa sunnatii nebi maxamed saasuu noo dardaarmay nebigaana wuxuu yidhi calaa maa ana calayhi wa asxaabii aniga iyo saxaabadayda waxaan ku sugannahay iyagu ma rabaan marka qudwo waxay rabaan inay nooga dhigaan gaalada intaas kadib sheekha ayaa dardaaran u soo jeediyey dadka soomaaliyeed guud ahaan xalaqaadkani waxay bannaanka soo dhigeen oo isoo iftiimiyeen waxyaabaha ay damacsan yihiin ujeedka laga leeyahayna ka muuqatana waxay tahay soomaali inay wax ka fahamto xalaqaadkan ninkan waxaa loo soo bandhigayaa oo loo sheegayaa cali sayid oo waxa ku hadlay arka waa nin soomaaliyeed oo haddee ma arkaysaa aad taqaaniin arka marka la leeyahay hortu dadku inay bartaan dadkan baarlamaanka baarlamaanka sare wasiirada waxaan la leeyahay dibadaha ka yimid horta ha barteen maxay yihiin halkey ka yimaadeen maalan caligani wuxuu ahaa aabbihiisa wuxuu ahaa nin boolisa talyaanigii dadkii uu soo tababara wey soo ma jeedid canug walibana aabbihiisu shabaha aabbihiisii buu raacay talyaanigii baa la geeyey talyaanigii wax ku soo bartay gaalo way ku kalsoonaatay ilaa iyo jagooyin waaweyn ood idaacadaha ka dhegaysateen oo uu gaaladay u soo qabtay markii lagu kalsoonaaday kadib ilaahay waa tan uu leeyay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahu midladoodii markuu raacay ay raalli ka noqdeen soomaali bay keensadeen noo qabaa la yidhi maba daahinba markii doorashada la samaynaayey horu horuu ka noqday armaajuu la taliye u yahay markuu armaajo hadlaya xataa dheguu ugu faqaya uu leeyahy waxaas waxaas dheh godkuu ku sii ridaya marka soomaaliyay walaalayaal aa- aan fahamno horta dadkani maxay yihiin kow aan fahamno dadkani maxay noo maleegayaan ninka caddaanka ah markuu soomaaliya yimaado waxaas uu ku hadlo soomaali dhan baa ka cilahay laakiin nin madow oo kugu qabiil ah oo kugu luqad ah xaggii xaggaas ah ayaa lagugu qaldaya lagu soo hordhigaya midda kale soomaali maxaa laga rabaa waa inay fahamtaa war soomaaliyay muslimiin baa tihiin markii laydin fahamay somaji gaaloo dhan baa soo duushay dalkaa lagu soo duulay maxay idinka rabtaa gaalo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid dadkani waxay soo cabeen manhajka gaaladay soo cabeen halka markay tagaan waddamada gaaladana waxay ku dhaaranayaan in diin islaami baabkaasoo dhan ay ka baxaanoo dastuurka gaaladay ku dhaaranayaan soomaaliya in aan fahamno qofka soomaaliyeed maanta waxaa la gudboon kow inuu ka baraa qaato waa midda koobaad labo inuu u caroodo saddex waa inuu ku kufriyaa afar waa inuu la dagaalamaa war muslimiin yahay nala arka weeye guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed cali siciid wuxuu xafiiskiisa koowaad ku yaallaa magaalada baydhabo sidaas daraaddeed sheekh abuu muslim ayaa la hadlay shacabka baydhabo reer baydhabo digli marifle waxaan leeyahay waxaad tihiin soomaali dadkii qur'aanka ma arkaysaa la soo xijinayey dadkii agtooda loo soo xihaysanayey culimmadii waaweyneyd dadkii ka soo baxay baa tihiin iyo deegaanadooda dad waxaad tihiin shareecada ilaahay ku abtirsanayey soo ma jeedid aaway sharciga ilaahay ma saasa raalli ku noqoteen waxaa idinla gudon dhammaantiinna inaad ka baraa'a qaadataan oo aad gaalnimadaasi bannaanka cad aad ka istaagtaan soo ma jeedid ma waxaad oggolaateen maanta in dhexdiinna gaalnimo lagu dhex faafiyo ma waxaad oggolaateen maanta dhexdiinna in shareecada ilaahay lagula dagaalamo idinkoo muslimiin ah kitaabka ilahi lagula dagaalamo dastuur wadciya laydinkugu bedelo fisqi iyo fasaad iyo akhlaaq xumo iyo ma arkaysa dhexdiina iyo carruurtiinii yaryarayd lagu fuulayo lagu farxumaynayo ya afii kulli mawطinin laa tacqiluun oo idinku ma arkaysa waxba fahmi maysaan ma maysiinka dhihi hundurmeedka kaha ilaahay hangnagada watuubu ilى اllahi wbiاllahi towfiiq wاsalaam calaykum wraxmat اllah barakaatu